hay-adda qatar charity ayaa agabka kalluumaysi ku wareejiday qaar ka mid a kalluumaysatada magaalada hobyo ee gobolka mudug agabka kalluumaysiga ayaa ahaa mid loogu talagalay soo saarista kalluunka si ay uga faa'iidaystaan khayraadka badda bulshada degmadaas ku nool galad maxamuud aadan wakiilka hay-adda qatar charity ayaa ka warbixiyay agabka ay ku wareejiyeen kalluumaysatada degmada hobyo ee gobolka mudug runtii qadar jaarati oo ah hay-ad ka shaqaysa samafalka bini'aadanka iyo horumarinta iyo u gargaaridda dadka tabaalaysan maantay waxay meeshan ka bixinaysaa qalab horumarineed oo loogu tala galay bahda fiishariga ka shaqaysa ee degmada hobyo waxaan bixinaynaa doomo agabkoodu runtii uu dhammaystiran yahay qalabkoodu u dhammaystiran yahay afartan doomoodoo gadaashayda ka muuqata ayaan bixinaynaa waa doomo runtii loogu talagalay dadka kalluumaysatada ee ku nool hobyo iyo nawaaxigeeda inay ka faa'iidaystaan oo ku shaqaystaan waa doon dhammaystiran oo matoorkeedii wadata shidaalkeedii wadata shamaagteedii wadata baroosinkeedii iyo xargeedii wadata marka qalabkaasaan waxaan soo gaarsiinnay degmada hobyo waxaana ku wareejinnay maamulka dadkii ay maamulku noo soo xuleen oo ugu talagaleen in la siiya ayaan siinay waxaan leeyahay bahda hobyo guddoonkooda iyo dhammaantooda isku duuma waa mahadsan tihiin sida quruxda badanoo runtii aa noola shaqayseen aa noo soo dhowayseen waxaan idinku bogaadinaynaa sidii ugu fiicnayd in looga faa'iidaysto agabkan ay noqdaan runtii agab qaabkii loogu talagalay loo isticmaalay dhanka kale guddoomiyaha degmada hobyo ee gobolka mudug cusmaan axmed cabdulle ayaa hay-adda qatar jaarati uga mahad celiyey agabka ay gaarsiiyeen kalluumaysatada degmada hobyo ee gobolka mudug waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay in hay-adda qatar jaarati markii saddexaad ay soo gaarsiinayso gargaar shacabkeenna degmada hobyo maanta ugu dambayso aan kala wareegayno afar doon oo qalabkoodii u dhammaystiran yihiin oo matooradooda saaran yihiin oo shamaagahooday saaran yihiin oo runtii ay tahay barnaamijkeenni ahaa in la taageero kalluumaysatada in la taageero in kalluumaysatadu ay soo saartaan badda waxa ku jira in ay wixii la siiyana ay laftigooda ilaashadaan oo runtii loogu yimaado berri waxaa hadda ku wareejinaynaa afar iskaashato oo runtii ka diwaangashan wasaaradda kalluumaysiga galmudug ayaan ku wareejinaynaa afarta doomood ku wareejinaynaa hadda oo degmada ah annaguna waxaan kala wareegnay hay-adda qatar charity waxaana ballan qaadnay sidii ay noogu dhiibeen in ayagana ugu dhiibno shacabka degmada waxaan ka rajaynayaa in la ilaashado degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa ka mid ah meelaha bulshada qaar ay ka faa'iidaystaan wax soo saarka badda si ay noloshooda ugu maadhayaan